hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee soodmaha ayaa maanta waxa ay deeq gargaar ah oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashiinka waxa ay gaarsiisay xarunta barbaarinta caruurta agoonta ah ee booliiska soomaaliyeed kadib markii la wareejiyey deeqdani waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay islamarkaana ka hadlay waxyaabaha deeqda ay ka kooban tahay zahra cali yuusuf janaal cali xirsi bare
ma ahan markii keliya taa oo ay hay-adda maaraynta masiibooyinka sodma ay xaruntan ay wax keento lama tirin karo maanta waxa aan keennay afar boqol oo kartoon oo raashin ah oo raashin tayalah oo iskugu jira noocyada noocyada raashinka la cuno oo daruuriga ah oo ay ugu tala gashay agoontaas booliska oo qaarna ay ku yihiin boodhin qaarna ay maalinkii yimaadaan habeenkii guryahooda ay tagaan ay ugu tala gashay in intii muddo ah ay sii karsadaan hay-adda maarinta masiibooyinku aad waxa ay uga warhaysaa agoomaha booliska iyo agoomaha asluubta oo labaduba ciidamadaas ay yihiin dadkii mujaahidiintii dalkan ku geeriyooday waxayna jeceshahay markasta hay-addu inay xusto waxaana kaga mahad celinaynaa qaabka wanaagsan ee jenaraal cali xirsi uu u maareeyo una hayo ilmaha agoonta ah oo ka ugu yar uu jiro toddoba sano ama shan sano inta u dhexaysa uu jiro qaarna aysanba weli qaangaarin waxaan leenahay jenaraale ajari xasanaad allaha kaa siiyo sodmo waa saaxiibada sodmo waa sodmo waa saaxiibada way kula damqanaysaa wayna kula gurmanaysaa inta aad hayso waxaan rajaynaynaa mar kasta sidaan oo kale in aan u nimaanno oo aan agoontaas wixii aan hayno aan gaarsiiyo raashinkan waa raashinkii noogu yimid dowladda turkiga ee walaalaha aan nahay aynu ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee dhibaatooyinka kala duwan iyo baahiyaha gaarka qaba in maaragtay loogu gargaaro waxayna agoontaana waxay ka mid tahay dadkiiba mudnaa ay ka mid tahay insha allah waxaan rajaynaynaa in intaa in ka badan aan isla shaqo waxaan joognaa xaruntii agoonta booliiska soomaaliyeed oo ah meel ay ku xariisiyiin caruurta agoonta booliiska degma ahaan degmada wadajir waxay aada ugu dhibay isbitaalka madiino meeshaan waxaa ku xaraysan oo seexda laba boqol iyo siddeetan iyo shan carruur ah waxaana yimaada maalinimada oo habeenkii ka oyda boqol iyo labaatan sidaas ardayda meesha joogtaa waxay ku tahay afar boqol iyo shan caruur ah sida badan ama joogtada waxaa booliiska soomaaliyeed ay u jaraan lacag gaaraysa afar iyo toban kun oo doolar oo askari kasta uu hal doolar yahay lacagtaa waxaa ku jira dharkii daawadii korontadii isboortigii shidaalkii waxaan ku qasbanaha marka hay-adaha dowladda sida sodmo oo kale inaan wax weydiisanno sonqaadkii ayaa markii ugu dambeysay raashinkii lagu soomaayay nasiyaan haddana maanta waxaan u geysanno warqad aan wax uga doonayno afar boqol oo qof waxayna soo siiyeen afar boqol oo kartoon oo nuucyo kala duwan oo raashinku uu ku jiro saliid baasto malmalaado nuuxyo kala duwan digir waa ka mahad celinaynaa waa hay-ad u taagan samafalka dadka tabaalaysan oo soomaalida ah weliba annagu xoolaha waxaan ka roonahay aada uga roonahay dadka xeryaha ku jira waxaan nahay dad uun boked mani intuu rabaala ekaadee ay wax u soo dhacaan aadaan uga mahad celinayaa maamulka sadmo ay nagala joogto walaasheen waxaan leenahay waa mahadsantihiin caruurta agoonta booliiska soomaaliyeed waxa ay kaalmo ballaaran ay ka helaan hay-adaha dowliga ah iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ee ka howlgala caasimadda